Dhaq magaalada Boosaaso Xasan Cabdallah Xasan ayaa shidhiki dhismo jidlaami ah xaafadda Bala leh agagaarka dugsiga sare ee Najax. Dhismahan jidka ayaa waliba dhisaya shirkadda waddaniga ee la magacaabo Abala. Munaasabadda dhagaxdhig ayaa waliba ku qayb galaya maamulka dowladda hoose, shirkadda Fuliyait iyo guddoomiyaha xaafadda Baalale. Mas-uuliyiin ku tirsan xaafadda Baalale iyo madaxa shirkadda Abaal ayaa sharaxayaan dhismo jidkan.
Waxaan isugu nimi goobta tan ee ka mid ah xaafadda horteed Baalade. Dhagaxdhiga waddada Fartooyada oo isku xirta laamiga ilaa iyo qaybo badan oo ka mid ah xaafadda Baalade. Dhinaca kan dambe ilaa soddonka hadeer waxaan hordhac ahaan dhagaxa u dhigaynaa afar boqol oo mitir dhul dhan ballacuna uu yahay lix mitir waxa aan rajaynayaa in waddadaasu haddii alla idmo inta ay socoto aynu si fiican uga faa'iidaysanno
waan soo dhaweynaynaa shaqada inoo bilaabatay faratooyada iyo iyo najax inta udhexaysa lagu bilaabay waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan soo dhaweynayaa waddada laga bilaabay ilaa faratooyada ilaa najax marka insha allahu tacala wax badan bayna ka taraysaa maaragtay isu socodka xaafadda iyo fududaynta maaragtay adeega bulshada waana soo dhaweynaynaa waxaa leen soo dhaweeya xaafaddan soo dhaweeyaa leenahay annana waa soo dhaweynaynaa khayr badan baa idin rajaynaa gudoomiyaha magaalada boosaaso xasan cabdalla xasan ayaa ku hadalay muhiimadda jidkan uu suunlaya magaalada gaar ahaana xaafadda baalale maanta waxaanu joognaa waddada najax waxay ka balaabanaysaa meesha iskuulka najax aagiisa waxayna ku dhammaanaysaa waddada weyn ee bartamaha ah waddada tan waa wadda muhima hadda ka hor baa inteeda badan la soo dhisay intaa yar baa dhinnayd haddana isku xil weeye maanta waddada aanu doonayno inaan dhagax dhigno insha allah waxaan rajaynaa inay waxdan ka tardho isgaadsiinta iyo maxaa la socodka gaadiidka magaalada shirkadda la siiyana sida ugu fiican ee lagu heshiiyey dhismo taya leh oo loo bogo inay iyagu nafkooda dhisaan baan rajaynayna waxaan soo dhawaynaynaa shirkadda abaal oo hawshan qaban doonta insha allah